ku dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka hore inta aanan u gelin dhambaalada ku soo dhowaada heesta arji waxaa qaadaya bashiir cali xuseen
jacaylkana awood weyne kiilka dhigay qays laylana agseexshaana igu abuurmu ogaduu ku faafo diday inaan adkayso ika asqeeyo igu ka eryaay jacaylkana awood weyne kiilka dhigay qays laylana agseexshaana igu abuurmu ogaduu ku faafo diday inaan adkayso ika asqeeyo igu ka eryaay ogow nabtaa ku omannadige ogow nabtaa ku omannadige misaadoo kale arjiila timiiduun oofin maya aaniri awadaa u joojiyey imisaadoo kale arji'iila timiiduun oofin maya aaniri awadaa u joojiyey wadnahay ololaye ii dhigo aabbaalo arrintayda meelmari wadnahay ololaye ii dhigo aabbaalo arrintayda meelmari dibeena lama galo wacad lama ilaawo ruuxii ku aamina waxaa dhabaal uu noogu yimid aabe maxamed jaamac xasan hooyo faadimo cabdi maxamuud iyo cali maxamed jaamac jaamac maxamed jaamac cabdirashiid maxamed jaamac cawil maxamed jaamac cabdulaahi maxamed jaamac aamino maxamed jaamac nimco maxamed jaamac saado maxamed jaamac hodan maxamed jaamac farax maxamed jaamac najax maxamed jaamac waxay kala joogaan somalilan kanada iyo indiya waxaana ay hambalyo u dirayaan maxamed cabdiraxmaan ibraahim iyo saamiye cabdulaahi cali oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiin allaha idinka dhigo kuwii isku waara eebbana uu kala siiyo owlaad khayr qabta aamiin waxaa noo baaqaya hooyo xaliimo qorane hooyo xaliimo ow sulub barre hooyo xaliimo ow dubad aabbe moxamed cumar hooyo seynab gaas aabe qorane xasan iyo maxamed moxamed iyo jamiilo jaamac qorane iyo nawaal moxamed iyo mubashir moxamed iyo aabbe cali abshir libaax iyo sadaam cali abshir iyo kowsar cali abshir kamis faarax barre salme maxamed cabdulaahi dhuux axmed xuseen qiyaas maxamed nuur iyo cabdicasiis maxamed cabaas waxaana ay dhammaantood taaniyad gaarsiinayaan badar cali abshir iyo aamina maxamuud cali oo meherkooda uu ka qabsoomay dowlad deegaanka soomaalida ee gobolka wardheer gaar ahaana waafdhug waxaana ay leeyihiin isku waara ku soo dhowaada heesta qoortiisa dheer waxaa qaadaysaa marin mursal dabaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdulaahi axmed rooble iyo maxamed cabdulaahi axmed rooble iyo carruurtiisa iyo xayaad cabdulaahi axmed rooble iyo nimco cabdulaahi axmed rooble isbahaan cabdulaahi axmed rooble iyo carruurteeda hooyo faadumo axmed rooble iyo carruurteeda oo kale ah axmed nuur siciid ow geele iyo safiye siciid awgeele iyo muuse siciid awgeele iyo shaadiye siciid awgeele iyo ardo siciid awgeele iyo cabdi shakuur siciid owgeele iyo maxamed siciid owgeele iyo geele siciid owgeele waxaana ay tahniyad gaarsiinayaan yasmiin siciid owgeele iyo maxamed xasan cabdi oo labaatankii bishan disembar meherkooda uu ka qabsoomay jabuuti oo ay leeyihiin ha idiin horseedo meherkaasi guur kayrqaba sucud cali daahir tukaale iyo ciise cali daahir tukaale iyo nimco cali daahir tukaale iyo yaasiin cali daahir tukaale iyo xaliimo axmed rooble iyo carruurteeda maan rooble ardo rooble aabe daahir axmed rooble iyo carruurtiisa oo kale ah raaqiyo daahir axmed saarusaad daahir axmed iyo amiire daahir axmed iyo xuseen daahir axmed iyo sidoo kale muuse axmed rooble iyo fawsiye axmed iyo carruurteeda cabdikariim cali daahir tukaale iyo isbahaan cali daahir tukaale iyo hooyo maryan aadan cali waaberi dhammaantood waxa ay taaniyad gaadhsiinayaan maxamed xasan cabdi iyo yasmiin siciid owgele oo meherkooda uu ka qabsoomay jabuuti oo ay leeyihiin ha idiin horseedo guur keyr qabaa aamin ayaana naguna leenahay
Thank you.
aqbalkanna waxaa diraya aabbe axmed maxamed aadan cusmaan iyo maxamed axmed maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdiraxiim axmed maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa faadumo axmed maxamed iyo caruurteeda cabdulaahi axmed maxamed iyo xaaskiisa xaawo axmed maxamed iyo caruurteeda maxamuud axmed maxamed iyo caruurtiisa cabdi amiin maxamed iyo caruurtiisa faadumo amiin maxamed iyo caruurteeda cabaas nuune idris iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer aadan cusmaan maxamuud waxay kala joogaan soomaaliya kenya iyo maraykanka waxayna hambali u dirayaan cabdijaliil sheekh cabdulaahi maxamed iyo faadumo aadan cali oo arooskooda uu ka qabsoomay baydhabo waxaana ay leeyihiinna isku waara ee banahaydin kale sii owlaad qaar qabta markana waxaan idiin soo qabanayaa heesta dalmar codadkii salaad maxamed iyo xali makhaliif mugool
dadka kale wax ka arte maxaan kula dadaalaha dalmarow dantada ku ciise hala dawdin hadadaale naftada dalmarow dalmaa dalmarow dalmarow wada qunuude dalmarow dalmarow wada qunuude
daruurtuba halkaan maro bal nasiib daraantay kuma soo da'ayso ku daroori wayda duhurkii harayse adigay dadaaye sigaad urugtay kugu daalayna dayrise xaba cadceeda duhurkii harayse adigay dadaaye taaniidan waxaa diraya dhammaan reer xasan qayloweyne iyo reer xakiin aabe xasan qayloweyne farxaan xasan qayloweyne bilo xasan qayloweyne leyle xasan jilcow iyo caashe aadan jaamac nuur bilo faarax barre mustafa xasan baqarre iyo maxamuud dhaqarre sheekh iyo falastiin cali abshir libaax iyo axmed cabdi ow dubad khayr maxamed yare iyo cabdulaahi xaashi iyo abti xaashi maxamuud iyo hooyo xaliimo ow sul barre waxaanay kala joogaan jigjiga etoobiya kenya iyo meelo kale oo dunida waxayna taaniid u dirayaan iraad xasan qayloweyne iyo nimco xakiin oo meherkooda uu ka qabsoomay gobolka wardheer dowla deegaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin ducaduwa xaginameerkaasi waxaan leenahay idin horseedo guur qayr qaba ee banayda kala siiyo dowlad barriya markana ku soo dhowaada
marban jidhiidhicooda jidhiku idubaasa intan jow idhaadan dibu jeya laabta jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliyaayo anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada intu jiray haliistii halijeleelkaygina miya jahaada laydhigii intu jiray haliistii halijeleelkaygina miya jahaada laydhigii qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye soo ka jiirtay ilaa kore jarka dacal ka iga luule asu jeedsaniguu yidhi qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye sawkan jiirtay ilaa kore jarka dacal ka iga luule asu jeedsaniguu yidhi جمال قروح وناقي جوهري اللولاي يد جهور دي مربن هذا الكجوتا أنو جيت مايا انت آجن تيرسادو ورتشاقا كسيا جمع القروح والناقي جوهري يلولاي يد جهور دي مربن هذا الكجوتا أنو جيت مايان انت آجن جيرتادو ورتشاقا كسيا jidkan maraan jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maraan jeedaaliyaalo anu jilcan yar jiibsada jidkan maranjeedaliyo anu jilcan yar jiibsada anu jilcan yar jiibsada jeexaygi midigi jibadkaiyo taahina miyo jahawaada leydhigi jeexaygi midigi jibadkaiyo taahina miyo jahawaada leydhigi qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye sawka jiirta ilaa kore jarka dacal ka igaalule aso jehiidsaniguu yidhi qalam jalam jalam qalam waxaa dhambaad uu nooga yimid cabdiqani rashiid cabdi oo jooga jigjiga waxaana uu hambali hawada u marinayaa amiin cabdiwaaxid iyo naciimo maxamed oo wiil uu ugu dhashay jigjiga wuxuuna leeyahay soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxtara dhambaadkan wuxuu nooga yimid cabdifataax maxamed cabdixaashi iyo cabdixakiin duraan cabdi mahad maxamed ibraahim cabdikariim axmed sigad iyo ayuub maxamed cabdixaashi cali maxamed cali waxaanay taaniid u dirayaan injineer sakariye ibraahim muuse iyo khatro faarax daahir oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin hay-adan horseeda guur qayrqaba heesta ugu dambaysa ee barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha waa sabab kale hamoodine waxaa qaadaysaa hibo maxamed hibo nuura intaan bar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo